waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali marka waxaad moodaa in hawshaasi soo gabagabowday oo donald trump afarta isteed oo dhiman oo mid ka mid a hadduu helo inuu ku guulaysan doono waa gartay donald trump haddii uu madaxweyne noqdo waa arrin la filaya maaha marka dareenkaaga iyo kan jaaliyadda soomaalida ee degan magaalada ka waran madaxtinimada donald trump horta dareenka dadka shacabka haddaan ku homaro soomaalida runta aad baa looga warwarsan yahay khaasatan haddaan nahay soomaalida reer minnesota waatuu yimid minneabolis eeraboorkeeda waatuu ka khudbeeyey waatuu runtii ka hadlay arrimaha soomaalida iyo dhacdooyin yar yar oo ka dhacay magaalada sida mataqaanaa nin mataqaanaa mindi dhowr qof ku dhuftay oo ku tilmaamay argagixis ahaa in mataqaanaa dadka qaxootiga ah oo minnesota jooga aysan ogeyn dadka maraykanka oo minnesota jooga aan waxna lala xidhiirin waxna loo sheegin balse la isaga soo guray arrintaasna uu rabo arrimaha wax ka qabtay ka mid tahay marka arrintaasi walwal badan bay shacabka soomaaliyeed meel jooga ku abuurtay waxayna shacabku aaminsan yihiin inuu ninkaa tallaabo adag ka qaadi doono oo uu celin doono dalkii soomaaliya qaar ku celin doono qaar uu xirxiri doono dadku arrintaasi saas bay aaminsanyihin balse haddii dhankan kale aan ka fiirino siyaasadda maraykanka ma ahan waxa uu ku kambeyn garaynayo iyo waxa dhabtaha isma lahan kambeynka waktiga la gooyo kambeynka waktiga uu dhammaado baa waxaa runta laga wada hadlaa runtiina madaxweynuhu awoodaha uu sheeganayo iyo waxa uu ku kambeyn garaynka ku kambeyn garaynayo ma ahan wax uu samaynayo oo runtii isaga uu samayn kara maahan waa wax walba uu samaynayo waa inuu congaresska marsiiyaa waa inuu sanadka marsiiyaa waxaasoo dhan marka way ku adag tahay labada sano hore hataa inuu marsiiyo oo laga yeelo sida mataqaanaa caafimaadka inuu jaro oo kale sharciyo la baasgareeyey madaxweyne yimid kuma durdurin karo runtii waa gartay arrintanu dabcan lama filaan bay ahayd oo cod aruurintii la sameeyey iyo saadaalintu waxay ahaydeen hillary clinton ay si sahlan u guuleysanayso xaggee wax ka khaldameen bay kulata runtii waxaa la waxaa la yar kulle waxaa la yaryaraystay runtii ninkan kaabeynkiisa wuxuu ku bilaabay america siday ahaan jirtaan ka dhigayaa runtiina dadka badankiis iyo markii runtii aan ama twitteriska ama local mediaha ama doodaha la samaynayo markaad fiirisid waxaa soo baxday in dad badan oo hillary clinton ka xanaaqay inay jiraan khaasatan dhalinyaradii u codaynaysay ninkii la oran jira sanders dhalinyaradii sanders waxaa muuqata inaysan u codaynin hillary clinton because waxaa la aaminsan yahay sanders inuu ka fiicnaa hillary clinton sanderina haddii hillary clinton ay ka xoogtay oo mataqaanaa boobtay waxaad moodaa inay ka codeeyeen dhalinyaradii yararka ahayd oo aada ku xamaasanaysnayd oo ay donald trump ugu shubeen arrintaas aad muuqata aada moodaa inay muuqato waa gartay doorashadan marka laga reebo tan madaxweynenimada jaaliyadda soomaalida maraykanka degan gaar ahaan minneabolis taariikh kalaa ka dhici doonta bal haddaad ka waranto gabadha soomaalida la filay iyaduna inay baarlamaanka gobolka gasho runtii waa dhacda taariikhdaas hadda oo aan joogno kowda habeenimo xafladeeda life u daawanaya ilhaan cumar waa guulaysatay runtii wax la tartamayo hadda competition ku ah ma jirin wiil soomaali oo republicana kula tartamayey askar askarna uu daroobgareeyey arrinta uu iska daayey dimuqraadiga horena way ka soo raysay hadduu odageedu ugu shubo ama wiilay dhasho ugu shubo ama walaalkeed ugu shubo waa guulaysanaysaa marka xalay caaway guushaas waan gaarnay state representativekana runtii way u gudubtay qoftaas guusheedana waa dhamaatay xafladeedana waa lagu guda jiraa waa gartay maraykanka berito haddii madaxweynaha donald trump uu madaxweyne noqdo maraykankii aad taqaanay ma waxbaa iska bedelaya kula taha mise weli waxaa ku kalsoon tahay maraykanka aad taqaanay oo deganayd inuu noqonayo runtii sida aan ka naqaano maraykanku runtii maraykan waxba iskama bedelayaan maraykan wax cusub kuma soo kordhayaan maraykan sidiisuu ahaanayaa maraykan ma ahan sida mataqaanaa wadamada mataqaanaa dictatorka ay haystaan oo kaliga taliyayaasha haystaan ma ahan sida uu donald trump kusoo gaaraa minnesota ama uu kusoo gaaraa isteedyada kale waa adag tahay washington baa ka horeysa sharciga la bedelaa ka horeysa maxaan ku iraa governor baa meesha jooga runtii sida loo malaynaya ma ahan mataqaanaa golihii wasiirada waa la kala diradii soomaalida oo kale ama afrikaanka oo kale ma ahan marka waxaanase waktigii boodsada waa laga gudbay waxaana loo gudbayaa waktigii dhabtahayd baa loo gudbayaa wax dhacayo dhibana ma jiri doonaan waadna arki doontaa oo dhammaan waa loo wada hambalyayn doonaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali